Soomaaliya ayaa leh dhul beereed aad u ballaaran waxaana ku yar dalagyada ka soo go-a dhul beereedkaasi bulshada ku nool dowlad goboleedka Jubbaland ee waxay ku tiirsan yihiin tabashada beeraha iyo dalagyada ka soo go-a beeraha inta badan dalagyada ka soo go-a beeraha ayaa waxaa la keenaa magaalada Kismaayo si dadka ku nool magaalada ay uga faa'iidaystaan wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Jubbaland Geele Maxamed Aadan ayaa wuxuu bulshada Jubbaland ugu baaqay in ay dhulkooda hooye wax ka soo saartaan ilaahay waa ina barwaaqeeyey webi baan haysannaa dhulkii baan haysannaa cimilo fiican oo beerashada ku fiican baan haysannaa aan isku tiirinno ilaahay aan isku tiirinno xooggeenna aan ka gudubno faw soo wadaa keer maxay wadaa i c r c maxay wadaa dadnimxumay arrintaa noo horseedaysaa marka waxaan farayaa oon u soo jeedinayaa oon ku boorinayaa in ilaahayna la kaashado xooggeenna iyo midnimadeenna iyo isutaggeenna in la mideeyo oo maxaa la yidhahdaa amnigana laga wada shaqeeyo in dalkeenna aan wax kala soo baxnana aan isku boorinno annagu dowlad ahaan iyo wasaarad ahaanna mar walba waxaan diyaar u nahay in wax karaankanaga inaan gacan siino tala ka geysanno waxaan dhisaynaa hadda research weyn oo bulguduud aan ka dhisaynaa oo aan ku talagalnay in lagu waxbaro beeralayda iyo daneeyayaasha beeralayda in lagu baaro cayayaanka iyo cuduradiisa iyo dawooyinkiisaba laabkii baan keeni doonaa marka wasaaraddu waxay leedahay aan hore u soconno aan isku tashanno ilaahayna aan ku tashanno aad baa umaadsanta